الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله ولا ليال الله سبحانه وتعالى وينكم هذنينا inoogu nicmeeyey nicmooyin aada iyo aada u badan oo aynaan soo koobi karin sida allah subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmooyinkana waxaa ugu weyn oo ugu muuqasho badan nicmat liimaani walislaam ilaahay dad mu'miniina oo muslimiina inuu inaga yeelay oo uu ina waafajiyey nicmadaa weyn oo haddii nicmo la itlaaqo oo la sii daayo ay ku dhacayso أول ما تقع على الإسلام والإيمان كما قال جل وعلا سida all uu yihi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا waa mid allah سubحaanaه وataعalى laguma hadlo dadka muslimiinta laftooda ayaa kala jaanisyo badan oo kala furas badan dad badan oo hadda masjidka inagula tukanayey ayaa hadda masjidka ka tegay oo laga yaabo wakti badan inay lumiyaan haddii aanay waktigooda kuga lumin waxay ku dambaabayaan oo ilaahay caligelinaya haddii aanay ku lumin laakiin idinkii dhan meesha fadhiya allah subxaanahu watacaala wuxuu hibe idiin siiyo idin waafajiyey inaad masjidka ku sugnaataan salaada kalena aad ku sugtaan waxaad ku sugaysaana uu yahay wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau inoo tilmaamay waxyaabaha waxa weeyaan dadka waxa weya darajaadka maalinta qiyaamo loogu koryeelayo dunuubta iyo macaasidana dadka loogu dhaafo inay ka mid tahay waxa weeyaan ribaaq in la sameeyo yacni masjidka in lagu xasilo intidaaru asalaati bacda asalaa salaad salaad in lagu sugo haddaad salaad salaad ku sugayso oo maqribka cishaha waktiga udhexeeya aada buu koobay waa shay aada u qiimo badan haddii ay sii weheliso inaad cilmi iyo wanaag aada dhegaysanaysana iyaduna waa ziyaadatu khayrin bay noqonaysa mawduucu sida laynoo sheegay ogeysiiskuna uu ku baxay waxa uu yahay walaalayaal bisha ramadaan aynugu soo foolle ee waktigeedu soo dhowaaday qaabkee baynu u qaabilnaa sidee baynu u qaabilayna sidee baynu usoo dhoweynaa maxaa inala haboon oo inala gudboon haddii waktigeedu uu soo dhowaaday inaynu ku sifowno waxaad ogsantihiin walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu koonkan inoo keenay inaynu u cibaadaysano oo wixii ilaahay inoo dhoweynaya inaynu la nimaado wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi umaan abuurin jinka iyo insiga ila liyacbuduunii in ay caabudaan mooyaane wax kale umaan abuurin buhi alle subxaana wa tacaala cibaadadiina aada iyo aada bay u badan tahay oo haddii ay tahay cibaadaad qalbiga ka dhacay ama cibaadaad xubnaha ka dhacay sida salaada iyo soomka iyo xajka iyo jihaadka iyo noocyada badan ee kale cibaadooyinka noocyo badan ayaa ilaahay inoo sameeyey uu inoo kala duway qaabka loogu cibaadaysanayo haddii la odhan lahaa ilaahay waxaa loogu cibaadaysanayaa salaad oo keliya waxaa laga yaabaa dad badani inay ka daali lahaayeen haddii la odhan lahaa hal wakti oo keliya waxa weeyaan hala cibaadaysto waxaa laga yaabaa dad badan inay ka daali lahaayeen laakiin allah subxaanahu watacaala xikmadu waa ogyahay iyo isagoo inoo naxariisanaya iyo isagoo inoo fududaynaya qaabkaynu u raaligelin lahay ayuu wuxuu inoo jideeyay cibaadooyin kala duwan noocyadoodu kala duwan yihiin haddana waxaa la jideeyey waktiyo kala duwan oo cibaadooyinka aynu samayno salaaddu waxay leedahay waajibaad iyo sunan waktiyo kala duwan baa la tukada mid habeenkii la tukanayo mid maalintii la tukanayo mid isbuucii la tukanayo mid sanadkii la tukanayo ayaa salaadii leedahay soonkiina waa la mid isbuucii mid loo baahan yahay bishii maalmo mucayana sanadkii waajib iyo sunne ayaa loo kala qaybiyey sadaqadii waa la mid xajkii waa la mid cibaadooyinka kalena sidaas ayay la mid yihiin waxaa loo baahan yahay jaanisyada soo noqnoqonaya ama sanadkii ha soo noqnoqdaan ama isbuucii ha soo noqnoqdaane qofka muslimka inuu ka faa'iidaysto bisha ramadaanna waxay ka mid tahay cibaadada soomka loo yaqaano waa cibaadatu sawm in waxa weeye ilaahay loo soomo soomkuna waxa uu yahay dadku waa iska wada fahamsan yihiin xilliga waagu uu baryo qofku inuu ka afxidhnaado wax kastoo soomkiisa jabinaya cunto iyo cabitaan iyo galmo iyo wixii la mid ah oo qofka soomkiisa jabinaya inuu iska ilaaliyo ilaa gabalka uu ka dhacayo cibaadadaa soom baa la yidhaha fadligeeduna aada iyo aada buu u badan yahi saxaabi la yihahda abi umaama radia allahu tacaala canhu sida sunanta ku ansaxday ayaa nabiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam waxa uu yihi nebi alla waxaad ii sheegtaa camal aan laazimo ii sheeg nabigu wuxuu ku yihi calayhi asalaatu wasalaam calayka bisawmi fainahu laa mila lahu waxaad laazimtaa soomka laazim oo soom waayo soomka waxba uma dhigmaa wax la mida oo soomka la mida ma aha nin buu yihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam nabiguna calayhi salaatu wasalaam fadaail badan buu u tilmaamay waa soomka guud ahaan ama sunna ha noqdo ama waajib ha noqdo haddii soomkaasi uu noqdo soom waajiba uu noqdo bisha ramadaan uu noqdo isaguna fadligiisu waa kasii badan yihi oo culimmadu waxay isku waafaqeen bisha ramadaan soomkeedu inuu soomamka sunnayaasha ah ka fadli badan yihi salaada waajibka ahi salaadaha sunnaha inay ka fadli badan tahay bay culimmadu isku waafaqeen waajibku inuu ka fadli badan yahay sunnaha ayaa culimmadu isku waafaqeen masaa'il ba bacdu shaaficiya kasoo istifnoodaan masaa-isha laftooda waa la bushiyey oo qaacidadaa waxba yeeli mayso sida bacdu ahlilcilmi ay taxqiijiyeen idan bisha ramadaan ee sanadkii hal mar inoo imanaysa oo ah maalmo kooban ilahay uu ku tilmaamay ayaama macduudaat maalmo la tiriyey baa alla subxaanah wa tacaala uu ku tilmaamay maalmahaas koob iyo toban bilood ayaynu waxa weeya nolosha adduunyada aynu iskaga mashquulsanay oo laga yaabaa in badanoo inaga midi aanay soo soomin soomamkii sunnayaasha ah haddii aanu soomin qalla lagu lahaa bishii ramadaan laga yaabo maalin kaliya inaanu soo soomin cibaadooyin badan oo bishan gudaheeda laynoo jideeyey ayaa laga yaabaya qofku inuu ka mashquulsanaa idan waxaynu u baahannahay bisha ramadaan intaanay soo gudagelin in loo sahay qaato oo waxa weeye loo diyaar garoobo ayaa loo baahan yahay qodobka noocaasa ayaan doonayaa inaan masaa'il kooban insha allahu tacaala ka tilmaamo waxaana iga xasuusa bisha ramadaan haddii ay timaaddo dadku waa kala duwan yihin oo jaanisyada adduunyada inoogu imanaya dadku siday uga kala faa'iidaysanayaan waa kala duwanta xilliga xajku marka uu soo dhowaado waddankeena soomaaliya iyo sacuudigaba dad badan oo ganacsato ay waxay u baydhaan in xoolaha laga shaqeeyo arafadii baa timi baa la yidhaahdaa waa jaanis dad baa ka faa'iidaysta oo xoolaha aada u dhoofiya ama iibiya ama ka jablayo haddii mawsim kale uu yimaado oo midhaha iyo waxa weeye waxyaabaha la cunaya ay soo go-ayaanna dad baa daneeyo doonaya jaaniska inay ka faa'iidaystaan jaanisyada adduunyada dad baa ka faa'iidaysta dadna iyagoo jaanis u heli lahaa bay dayacayaan cibaadooyinkuna waa la mid bisha inugu soo aadan haddii ay soo gasho dadku waa ku kala qaybsamaya qof waxa weeyaan dadaalaya oo sida ugu habboon uga faa'iidaysanaya iyo qof dhexdhexaadsanaya iyo qof ka gaabinaya iyo qof dayacaya siday u dhan tahayba ayay dadku uqaybsanaya allah subxaanahu watacala waxa u inoo tilmaamay waxa ui limili hada falyacmal ilcaamiluun falyatanafas ilmutanaafisuun wasaabiquu wasaaricuu adilo badan ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay in loo degdego wixii wanaagsan in loo degdego acmaasha saalixa in loo degdego oo jaanisyada laga faa'iidaysto ayaa allah subxaanahu watacaala aayado badan inoogu tilmaamay waxaa isweydiin la ikhwaani fi illaah bisha ramadaan maxaynu ku qaabilaynaa kow waxaynu ku qaabilaynaa maalmaha inoo hadhay inuu qofku ku ducaysto in ilaahay uu bishaa gaadhsiiyo jaaniskaasi inuu ilaahay gaadhsiiyo qofku inuu ku ducaysto ayaa loo baahanya ducaduna waa silaax lmumin qofka muminkaa hubkiisa wey waxaanu saa u leenahay waxaa laga yaabaa oo aada ogtihiin baa laga yaabaa bacdukum qof baa habeenkii bisha soo gelaysa galabtii ugu dambaysa bisha shacbaan qof baa warkiisii imanaya qofka maanta caawa jooga ma aha inuu yidhaahdo toddoba habeen ama lix habeen baa iga haday oo ilaahay uu igaasiiyey waxaad gaaraysaa habeenka ay kuu bilatay aada soonto ayaad bishaa gaadhay taa lafteeda ma hubtid inaad dhammaysanayso inta maalmood ee aad ka soomayso midaad og tahay maaha idan waxaa muhima inaynu ku ducaysano bishaa ilaahay inuu ina gaadhsiiyo oo aynu ku ducaysano haddii ilaahay uu ina gaadhsiiyo inaynu ka faa'iidaysano oo allah subxaanahu wa tacaala cibaadooyinka bishaa uu inoo jideeyey siday tahay inaynu uga faa'iidaysano in lagu ducaysto waxaa ku sugan musnad alimaami axmed raximah llahu tacaala min xadiidi anas bni malik radia allahu tacaala canhu waxau yihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam mid ku ducaysta ayuu ahaa sida anas bnu malik uu tilmaamayo allaahuma baarik lana fii rajaba wa shacbaan ilaahayo waxaad noo barakaysaa bisha rajab la yidhaahdo iyo bisha shacbaan la yidhaahdo waballignaa ramadaan bisha ramadaan la yidhaahdana ilaahay una gaadhsiiy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ducada ku ducaysanaya salafu saalixna saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii wan wanaagsanaa iyaguna waxay ku ducaysanayeen bisha ilaahay inuu gaadhsiiyo oo sida bacdu ahlilcilmi ay tilmaamayaan waxay ahaayeen lix bilood oo ka horeysa bisha ramadaan kuwo allah subxaanahu watacaala weydiisanaya inuu gaadhsiiyo ayay ahayd haddii ay baxdana lixda bilood ee ka dambeeya waxay ku ducaysanayeen inuu ilaahay cibaadadii ay bishaas soo cibaadaystan ilahay inuu ka aqbalo idan sanadkao dhan ducooyinka la ducaysanaya waxay ku saabsan tahay bisha ramadaan bay ku saabsantahay lix biloodna waxaa lagu ducaysanaya ilahay inuu gaadhsiiyo lixda bilood ee ka dambaysana ilahay inuu ka aqbalo sawmkii iyo salaadii iyo qiyaamkii ayaa allah subxaana wa tacaala weydiisanaya innaguna waxaynu u baahan nahay inaynu ku ducaysano ilaahay uuna gaadhsiiyo jaaniskaas iyo fursadda qaaliga ah inuu allah subxaana wa tacaala ina gaadhsiiyo ayaynu u baahannahay taasi waa shayga koowaad aynu ku qaabilayno bisha ramadaan ducaduna waa baab aada iyo aada muhim u ah aadaab iyo axkaam buu iska leeyahay hadda waqtigu inoo saamiixi maayo ducooyinka waxaa la mid ah in bisha ramadaan haddii ay soo gasho ducadii nabigu calayhi salaatu wasalaam in inoo jideeyey in lagu ducayso oo waxaa ka mid ah ducooyinka lagu ducaysanayo bisha ramadaan iyo bilaha kaleba haddii ay dhashaan oo bishu ay dhalato inuu qofku yidhaahdo allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliiman wاsalaamati wاlislaam wاtawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbii warabuka allah ducada in lagu ducayso oo macnaheedu yahay ilaahay oo bishan waxaad noogu dhalisaa iimaan iyo islaamnimo annagoo mu'miniina oo muslimiina ilaahay oo bishaa noo dhali annagoo nabadgelye ku sugan ilaahay oo bishaa noo dhali ilaahayo waxaadna waafajisaa wax kastoo aad jeceshahay oo aada raalli ka tahay ilahay oona waafaji waataynu tilmaamaynay dad badan baa laga yaabaa bisha inta ay gaadhaan inaan la waafajin oo waxa weeya dunuub iyo macaasi inay ka kasbadaan waxaa ka mid ah oo bisha aynu ku qaabilayn ilahay waxaanu weydiisanaynaa inuuna gaadhsiiyo qofka ilaahay uu gaadhsiiyo ee bishu ay u soo gasho in qofka noocaasi uu ku ducaysto allah subxaanahu wa tacaala inuu mahadiyo oo ilaahay u mahad celiyo in looga baahan yahay waayo bishaasi in aada gaadho sideeda ayay nicmo u tahay qofkana ilaahay haddii uu nicmeeyo waxaa looga baahan yahay ilahay allah subxaana wa tacaala inuu ilahay umahad celiyo waayo fi nicami bishukri taduumu nicam haddii ilaahay loo mahad noqo oo ilaahay waxaa weeye nicmooyinka uu kugu nicmeeyo aada uga mahad celiso nicmadaas ilaahay waa kuu daayiminaya waana ku waafajinaya idan waxaynu u baahan nahay bisha haddii aynu gaadhno oo ducadii aada ducaysatay ilaahay ka aqbalo maalinta aad gaadho inaad ilaahay u mahad celiso ayaa lagaaga baahan yahay imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa adkaarka waxa uu ku tilmaamay waxa uu yihi waxa mustaxab oo sunno ah qofka ilaahay nicmo cusub uu ilaahay u keeno ama nicmo soo noqnoqonaysa ilaahay uu siiyo ama dhibaato ilaahay uu ka qaado in looga baahan yahay inuu ilaahay u sujuudo o ilaahay u mahadnaqo sida uu tilmaamayo xadiidkii sunani abi daawuud ku sugnaa min xadiidi abi bakrata radia allahu tacaala canhu saxaabigaasi uu yihi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa ataahu amrun yasuruh haddii uu u yimaado shay farax gelinaya ama adduunye ha noqdo ama diin ha noqdo cibaado ha noqdo khara saajida lilaahi caza wajal nebigu ilaahay buu sujuud ula dhacay adigana waxaa lagaga baahan yahay xataa haddii sujuuddaada haleeli weydo aada ilowdo in allah subxaanahu wa tacaala aada u mahadiso oo aad tidhaahdo alxamdu lilah anaka ballagtana hada shahr alfadiil ilahay waxaan kaaga mahad celinaya bishan barakaysan inaad isoo gaadhsiisay oo jaaniskan aada isoo gaadhsiisay baan kaaga mahad celinayaa tan noocaasa inaad la timaado ayaa lagaaga baahan yahay waxaa ka mida walaalayaal waxyaabaha loo baahan yahay bishan inaynu ku qaabilno inaynu muujinno farxad inaynu muujinno oo aynaan dhibsan oo bacdu nnaas dadka qaar baa laga yaabaa bishaasi haddii ay u soo gasho iimaankooduna uu daciif yahay hudheeladiina laga wada xidho inuu dhibsado oo waxa weeye ay ku adkaato waxa weeye soomkii uu dhibsado kadibna bishaba uu ka diiqadoodo oo aanu jeclaysan baa laga yaabay laakiin qofka muslimka ee mu'minka ah waxaa looga baahan yahay jaanisyada cibaadada ilaahay uu siiyey inuu ku farxo xilliga ay timaado oo waxa weeyaan uu qalbi wanaagsan oo farxad iyo bashaashadii ay ka muuqato inuu ku qaabilo ayaa looga baahan yahay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun gallada ilaahay uu siiyey ee naxariistiisa fabidalika falyafraxuu taa ha ku farxaan baa ilaahay yidhi huwa khayru mima yajmacuun waxa dadku ay kulminayaan ee ay jamcinayaan taasaa uga wanaagsan oo uga khayr badan ayuu allah subxaanah wa tacala inoo tilmaamay waxaa ka mid ah waxyaabaha aynu u baahannahay bishan inaynu ku qaabilno walaalayaal العزم والتخطيط المسبق للاستفاadة من hda الشhهر inaynu go-aansano oo aynu تkطيiط qorshe aynu dejino bishan aynu uga faa'iidaysnayn adduunyadeena haddii aynu ka shaqaysanayno ama dadka ganacsatada ah ama dadka waxa weeyaan dadaalaya ee doonaya adduunyo inay kasbadaan inta badan dadka kullii baana ka aflaxa waa dadka nidaamsan wey waa dadka wax kastoo ay gelayaan balayn iyo khitad u dejinaya mashruuca noocaasa ayaan gelayaa muddada noocaasa ayuu soconayaa qaabka noocaasa ayaan u gelayaa miisaaniyadda noocaasana waan u dejinayaa balayn buu u dhisayaa muddona waa samaynaya wuu ku tijaabinaya khia ayuu samaysanaya khidadaasuu ku camalgelaya laakiin dadka qaar waxaa laga yaabaa laablakacintay qaado inta wax loo ammaanoo la yidhaahda halkan wallahi dukaan haddii laga sameeyo waa soconaya ama waad ka faa'iidaysaa camalka noocaasa isagoo takhdiid iyo balay aan u samayn inuu iska galo kadibna uu ku fashilo cibaadaduna waa lamid oo bisha ramadaan haddii ay kuu soo gasho adigoo aan balayn ku soconayn oo waxaweye jaantaa rogan adigoo ah dadka la soon waxaweye xilliga waagu baryo soonka iska bilow salaadaha dadka iskala tuko noloshaadii caadiga ahayd iska wado waxaa laga yaabaa qofkaasi inaanu sidii loo baahnaa uga faa'iidaysan sidaa awgeed waxaa muhima inaynu khudad samaysano khudadaasina qof waliba waa sida munaasibka u ah oo maalan waxaa ka mid a qofku inuu yidhaahdo bisha waxaan doonayaa inaan hal khatmo khatimo qur-aanka hal khatmo inaan sameeyo oo soddonka jusba aan dhammeeyo ayaan u baahana soddonkaa jus haddii aada u qaybiso soddonka maalmood ee bishaa la soomayo waxay noqonaysaa maalintii jus juskaasi wuxuu kaaga baahan yahay shan iyo toban daqiiqo ama labaatan daqiiqo ama ugu badnaan nus saac buu kaaga baahan yahay haddaad nusaaca wada helay shanta salaadood inaad uqaybiso oo bayna aladaani waliqaama adaanka iyo iqaamada dhexdooda aad uqaybiso ama salaada dabadeed inaad shan daqiiqo ama toban daqiiqo aada sii fadhido oo laba sabxadood ama saddex sabxadood aada akriso ta noocaasa waxaa kuu fududaanaysa waxa weeyaan khidadii aada dejisatay oo ah bisha ramadaan maalinta aada dhammayso musxafka min alfaatixa ila annaas inaad dhammayso qorshe noocaas haddii aada dejisato waa kuu fududaanaysa laakiin haddii aada fawdo iska tahay maalinta aada haleeshana musxafka aada soo qaadanayso maalinta aada doontana aada ka dhaqaajinayso waxaa laga yaabaa bishu inay dhammaato adoo laba jir aan dhammin maalinna waxaa laga yaabaa saacad inta aada fadhido isbuucna inaadan musxafkaba musxafkaba aadan kala furin baa laga yaaba ta noocaasna waxay noqonaysaa inaadan si fiican uga faa'iidaysan qolyaha ka hadla inuu fiican yahay dad baa ku takhasusay b h d baa lagu qaataa balaynka iyo khidada sida loo dejiyo dadka ka hadlaya waxay yidhahdeen markay ammaanayaan waxa ay yidhaahdaan muhimadda ugu weyn ay leedahay waxa ay tahay wakti kooban inaad midho badan aada ku dhaliso qofka aan nidaamsanayn waxaa laga yaabaa wakti badan inuu bixiyo faa'iidada ka soo gelaysaana ay aada u kooban tahay laakiin qofku khio hadduu ku socdo khidadaana uu laazimo waxay noqonaysaa wakti kooban inta uu bixiyo camal weynna inuu qabto ayaa dhacaysa idan qadiyadda noocaasa aada iyo aada ayaan idinku xoojinayaa acmaasha bisha aynu qabanayno inuu qofku khida u yeesho acmaashana waxaa ugu muhiimsan oo ugu weyn marka laga yimaado soomka oo asala waxaa kusoo xiga salaatulailka ama taraawiixda in la tukado yaduna waa iska saalan tahay oo qofku jamca ayuu la tukanaya camalka soo sadexeeya waxa uu yahay qur-aanka in lagu dadaalo la akriyo culimadii salafkii sida imaamu maalik dee in badan oo salafkii ka midi oo waxa weeyaan cilmiga faafinayay caadadoodu waxa ahayd bishaasi maalinta ay soo gasho inay joojiyaan majliska cilmiga ah walibana cilmigoodu ma ahayn hadal ma ahayna xadiid buu ahaa xadaanaa malik can naafic can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayhi wasalam isnaad iyo xadiidkii nabiga calayhi asalaatu wasalaam unbay sheegayey oo dadka u gudbinayey dadkuna waa fahmayeen carab bay ahayn xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay joojiyeen oo haddii laga codsado inay wax sheegaan waxay ugu jawaabayeen dadka dalabatulcilmiga cilmiga doonaya bishaasi haddii ay soo gasho waxa weeyaan waa bishii qur-aanka wax kalena qaban mayno idan waxaynu u baahan nahay cibaadooyinka bisha loogu talagalay muhimka ah inaynu ku galno khita inaynu iyo balayn inaynu ku galno ayaa loo baahan yahay ee fawda aynan ku gelin waxyaabaha muhimka ah aynu u baahan nahay bisha ramadaan inaynu ka faa'iidaysano waxaa ka mid ah oo aynu ku qaabilno bishaas in laga helo alcaziimat saadiqa go-aan dhaba inaad qalbiga aada sii geliso oo qad qalbigaaga aada ku gunto inaad bishaas soomayso jaaniskana aada ka faa'iidaysanayso caziimada iyo niyada go-ani waxay kaa anfacaysaa haddii ay bishu timaado inuu ilaahay niyadaada wanaagsan uu kuu qabto oo kuu fududeeyo inaad bishaa ka faa'iidaysato laakiin haddii niyad go-an iyo casiimo saadiqa ah oo tilmaamaysa bisha inaad ka faa'iidaysato haddii ay timaado haddii lagaa waayo waxaa imanaysa in waxa weeya sidii loo baahnaa inaadan uga faa'iidaysan waxaynu kaloo casiimada ka faa'iidaysanayna qofka go-aansada bisha haddii ay timaado inuu qaabka noocaasa uga faa'iidaysto bishii oo aan la gaadhin haddii uu dhinto oo si alla ay u timaado in ilaahay waxa weeye xasanaad iyo ajarka siinay sida culimmadu ay tilmaameen niyat lmu'mini ablagu min camali qofka mu'minka a niyadiisu way ka xeel dheer tahay camalkiisa oo niyadu waxay gaadhaysaa meel camalkaaga iyo ficilkaagu aanu gaadhin walidalik waa ogtihiin axaadiis badan nabigu calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamay qofkii caadadiisu ahayd inuu salaatuleyl tukado ee habeen habeenada ka mida ka xanuunsada ama waxa weeye ka mashquula ama ilaawa ama ka seexda in ilaahay camalkeedii uu siinayo waayo niyad baa meesha u taallay go-an oo ah inuu ka faa'iidaysan doono waxa weeye cibaadada noocaas wuxuu kaloo nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas iyo jaabir ee saxiixaynka ku sugnaa inuu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam ina bilmadiinati rijaala maa qaطactum waadiyan waxa weeyaan ila kanuu macakum xabasahum almarad nabigu calayhi salaatu wasalaam duulaan buu ku maqnaa madiinana waa ka baxay boqolaal kilomitr buu socday nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau saxaabadii u sheegay waxa weeyaa lugaynaya soconayay in waxa weeya dad madiino jooga oo aan soo bixin inay ajarka iyo fadliga ay helayaan ay kala mid yihiin wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in waxa baajiyey ay tahay xanuun ku dhacay ayaa baajiyey xanuunkaasi haddii aanu ku iman lahayn way inala soo bixi lahaayeen oo go-aanku wuxuu ahaa inay nebiga iyo saxaabada la baxaan oo la soo jihaadaan go-aanka iyo niyada ay niyoodeen ayaa ilaahay wuxuu ku siiyey saxaabadii boqolaalka kilomitr lugeynayey xasanaadkii iyo fadligii ay lahaayeen ayaa allah subxaana wa tacaala uu siiyey inaguna waxaynu u baahan nahay inaynu taa ka faa'iidaysano haddii waxa weeye taa aada go-aansatana oo aada run ka sheegto allah subxaanahu wa tacaala isaguna waa kuu rumaynaya oo waxa aada niyeysan tahay buu ilaahay kuu xaqiijinaya allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi falow sadaqu llah lakaana khayran lahu haddii ilaahay ay run u sheegaan oo waxa ay niyeysan yihiin ay kaga dhabeeyaan iyada ayaa u khayr badan buu yihi alla subxaanahu wa tacaala nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sunani abi daawuud ku sugnaa waa kii tilmaamay in saxaabada ka mida iyadoo dagaalkii lagu sugan yahay oo gaaladii lala dagaalamay ayaa nin saxaabadii ka mida ayaa u yimi dabeedna wuxuu ihi nabi allow haddii gaalada aan seebteeda sidaa ula dhaco maxaan leeyahay nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam jannada ayaad gelaysa kadibna ninku sidii buu ku tegey nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey oo wuxuu yihi nabi allow ma ii hubtaa nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam in tasduq illaaha yasduq haddii ilaahay aada u dhabayso o aada u rumayso waxa aada niyeysan tahay ilaahayna wuu kuu xaqiijinayaa oo uu ku rumaynayaa waxa aada doonayso saxaabigii waa dagaalamay sidii uu niyeysnaa buu sameeyey kadibna nabiga ayaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi sadaqa allah fasadaqa allahu macah ilaahay buu run u sheegay ilaahayna run buu u sheegay idan waxaa muhima waxa weeya niyo saadiqa ah iyo casiimo go-on in laynaga helo ayaynu u baahannahay waxyaaba aynu u baahannahay ikhwaani fi llah waa qodobka lixaad weeye ee bishan aynu ku qaabilayno waxaa ka mid ah in loo cilmi yeesho oo la fahmo axkaamta bishani ay leedahay oo ay ugu muhiimsan tahay axkaamu siyaam qaabka loo soomo iyo waxa soomku uu ku ansaxayo iyo waxa soomka jabinaya ee soomkaaga waxyeelaya axkaamta soomku uu leeyahay inaad fahanto oo aada weelayso oo inta bishu aanay soo gudagelin aada wax ka fahanto ta noocaasina waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee bishan lagu qaabilayo waayo camal kasta oo qofku uu samaynayo waxa uu ku galaa cilmiguu ku galaa oo qofku shaqo aanu aqoon haddii uu galo dadku waa la yaabaya ninka kuuliga ah haddii uu idhaahdo najaarnimaan ku shaqaynaya waa lala yaabaya in soomka cilmi iyo fiqhi lagu soomo ayaa muhim axkaamta soomkana waxa weeya la weelayo la fahmo qaabka loo fahmayaana waa badan tahay in waxa weeye duruusta culimadu bixinaysa laga soo qayb galo waad ku fahmaysaa cajaladahana soomaaliga ku duuban ee culimadu ina duubeen inta aada soo duubato inaad dhegaysato axkaamta soomka inaad dhegaysatona waad heshaa kitaab ama buluuqa ha noqdo ama abu shujaaca ha noqdo kutubta axkaamta fiqiga ka hadlaysana baabkaa soomka oo laga yaabo hadday ugu badato shan cajaladooda ama saddex cajaladooda inaad soo duubato oo aada dhegaysato iyaduna waa mid kuu fudud axkaamta soomka intaanay inoo soo gudagelin in la fahmaayo waa muhim cibaadaduna sidaad ogsoontihin waxay u baahan tahay cilmi iyo fiqhi ayay u baahan tahay waxaa kaloo loo baahan yahay haddii xitaa bishu ay kuu soo gudagasho in dadka ahlulcilmiga aada u noqoto sida alla subxaana wa tacaala uu inoo tilmaamay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo dadka culimada alla weydiiyey oo qofku wixii ka ishkaal galay uu fahmi waayo ama wixii mas'ale ee soonka ku saabsan ee ku adkaada dadka ahlulcilmiga inuu weydiiyo waxaana kusii fiican oo kusii haboon shiikha ugu dhow ee uu jaaniska u helayo inuu waxaweye la xidhiiyo haddii uu masjidka kula tukanayo aanu ka xishoon inuu weydiiyo haddii uu ka fog yahayna telefoonada dadka ahlulcilmiga intuu qaato isagoo aqalkiisa fadhiya inta uu culimada la xidhiidho inuu weydiiyo uu yidhaahdo sheikh masaladaas ay igu dhacday xukunkeedu muxuu noqonaya si ay cibaadadaadu u ansaxo waayo cibaadooyin badan oo wakti aynu ku bixinaynayo juhdi iyo dadaal ayaa laga yaaba maalinta qiyaame in wejiga la inagaga dhufto oo la yidhahdo camalka aada la timi camal waxaa weeyaan diinta waafaqsan ma ah inuu diinta waafaqsan yahayna waxaa lagu ogaanayaa inaad cilmi u yeelato culimadana aada weydiiso waxyaabaa loo bahan yahy ikhwani fillah waxaa ka mid ah qofka muslimka inuu ku dadaalo cibaadooyinka inuu ku dadaalo bishan laynoo jideeyey cibaadooyin badan baa bishan laynoo jideeyey oo aada iyo aada u muhima cibaadada kow waxaa ka ah sawmka oo qofku sidii loo baahnaa uu u soomayo oo uu iska ilaalinaya wax kastoo soomkiisa wax yeelay waida kaana sawmu yawmi axadikum falaa yarfut walaa yafsuk walaa yaskab fain sabahu axadu aw qaatalah falyaqul ini imru'un saa'im sida uu inoo tilmaamaya xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa cibaadooyinka uu ilaahay ugu dhowaaday inay sidii ay ahayd uu ula yimaado oo ku dadaalo ayaa qofka muslimkaa looga baahanya soomkaoo kale aadaabtiisa inuu la yimaado fadaaishiisa inuu la yimaado ayaa looga baahanya fadaaisha iyo aadaabtana insha allahu tacaala dib baa laydinka faahfaahin doonaa insha allahu tacaala waktiga ayaana inoo saamaxay cibaadooyinka waxaa ka mida soomka ayaa ka mida waxaa ka mid a cibaadooyinkaas bisha aynu ku dadaalayno aynu ka faa'iidaysanayno in salaatulqiyaamka la tukado oo nabigu calayhi salaatu wasalaam fadaa'il badan buu u tilmaamay nabigu wuxuu uhi alayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixeynka ku sugan man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min danbi bisha ramadaan ninka qiyaama ee taraawiixda tukada ilaahay dembigiisii horeo dhan baa la dhaafa wax allaale wixii dembiya tegay ee qofkaa ka dhacay baa ilaahay u dhaafaya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo tilmaamay in lagu dadaalo taraawiixda in la tukado welibana fadliga badani wuxuu ku imanaya ilaa imaamku uu ka dhammaanaya oo salaadu dhammaanayso qofku inuu la tukado ta noocaas ayaa loo baahanya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay xadiidka saxiixa ah man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla ninka la istaaga imaamka ilaa imaamku uu ka gadoomayo salaada uu dhammaynayo waxa weeyaan waxa loo xisaabiyaa oo ajar waxa la siiyaa sidii nin habeenkoo dhan taagnaa habeenkoo dhan nin salaatuleyl u taagnaa ajarkii la siinaya baa lagu siinaya laakiin haddii laba iyo afar aada la tukato kadibna aada iska baxdo qofka noocaasa fadli badan baa dhaafay in qiyaamu leylka lagu dadaalo oo waxa wey taraawiixda lala tukado dadka lala tukado ta noocaasa cibaadada noocaasana in aada iyo aada loogu dadaalo waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dadaalo waxaa ka mid ah qur-aanka in lagu dadaalo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa wuxuu inoo tilmaamay jibriil inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u yimaado bisha ramadaan kadibna qur-aanka uu kula subcinayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu xadiidkaasi inoo tilmaamay waataynu hadda soo tilmaamaynay salafu saalixna saxaabadii iyo taabiciintii bishaas haddii ay soo gasho inay joojinayeen wax allaale wixii ay hayaan ee cibaado ah oo ay ku mashquulayeen marka ay soomaan qur-aanka ay ku mashquulayeen cibaadadaana inaynu ku dadaalno fadligeedana waad ogsoon tihiin xarafka keliya fadliga laga helayo toban xasano ilaahay inuu kaa siinayo waa midaad ogsoon tihiin cibaadooyinka loo baahan yahay in lagu dadaalo waxaa ka mid ah ikhwaani fi illaah asadaqa in waxa weya wax la sadaqadayso oo qofku sadaqa u la baxo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas ibni malik ee sunanu lbayhaqi ku sugnaa bacdu ahli lcilmina ay taxsiiniyeen nabigu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam afdal sadaqati asadaqatu fii ramadaan sadaqada ugu fadliga badan waa sadaqada lala baxo bisha ramadaan buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in bishaana sadaqada lala baxo xadiidkaasi waa qawli nebigu qowl ahaan ayuu inoogu boorinayaa bishaa in wax la sadaqadaysto ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aynu eegnana nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan wuxuu ahaa bisha ramadaan mid waxa weeyaan sida uu wax u bixinayo ka degdeg badan dabaysha ka degdeg badan sida dabayshu ay waxa weeyaan xawliga ay ku soconayso ayaa nebiguna ula degdegaya sadaqaadka iyo khayrka inuu la baxo waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam innaguna waxaynu u baahannahay bishaas inaynu cibaadada ku dadaalno oo ma aha sadaqada xoolo badan inaad la baxdo ee inta aada awoodayso inaad la baxda ayaa loo baahanyahay kunka laanta ama labada kun ee laanta maalintii aada bixinayso waxay noqonaysaa maalinta qiyaamo cibaado aada iyo aada u weyn xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay man taصadaqa bicilli tamrati min kasbin طayibi walaa yaqbal allahu ila الطayib faina allaha yurabbiha biyamiin kama yurabbi axadukum fuluwahu aw fasilahu min alibil xata takuna mila اljabali aw acdam xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa nabigu wuxuu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam inagoo uga jeedna qofka muslimka ahi waxa uu sadaqadaysanaya inaanu yasin wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xabad timira waxaa laga yaabaa cidi inaanay sadaqadaysan rubuc ama kiilo ama nuskiila dadku la baxa haddii ay sadaqadaysanayaan laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ku tilmaamay fadliga sadaqadu ay leedahay iyo sida maalinta qiyaama allah subxaanahu wa tacaala uu kugu labanlaabayo waxa uu tilmaamay xabad timira haddii aada sadaqadaysato ilaahay baa ku kobcinaya ilaa maalinta qiyaamo aada ka timaado iyadoo waxa weeya sida jabalu uxud iyadoo leel ama ka weyn buurta uxudna ninka soo xajiyo madiine tegay ayaa waxa weeyaan og inta ay leegtahay waa buur aad iyo aada u weyn in bishaa sadaqada lagu dadaalo oo waxa la sadaqadaysanayana aan la yasin laa yaxtarunna axadukum min almacruufi shay-an walow an yalqaa akhaahu biwajhin aliib nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam gabadhii umu bujayd la yidhahdo waa kii ku lahaa waxa weeye tasadaqii walow bidilfi lmuxraq sadaqadayso wax la bax waxa aada sadaqadaysanaysaa mishin gubatayna ha noqotee mishin aan hilib lahayn oo welibana gubatay oo bas bayshe ha noqoto waxa weeye sadaqadaysa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam in sadaqada aan la yasin waxa weeyaan ayaa loo baahan yahay allah subxaanahu wa tacaala ayaa maalinta qiyaame ku labanlaabaya sadaqaduna bisha aada iyo aad bay u fadli badan tahay waa in sadaqada lagu dadaalo waxyaabaha la sadaqadaysanaya waxa ugu fadli badan oo sadaqo ah dhinacna ka ah cibaado mustaqila oo madax bannaan in qofka muslimka ee sooman ee awood u helaya inuu qof kaloo sooman oo afurkiisa aan helayn inuu afurka ka bixiyo ta noocaasina cibaadooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay xadiidkii zayd bni khaalid aljuhani radia allahu tacaala canhu ee ku sugnaa sunanta ku sugnaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yihi man fadara saa'ima falahu mithlu ajrihi laa yunqasu min ajri الsaa'imi shay ninka qof sooman afurka ka bixiya ilaahay wuxuu siinayaa qofkaa soomanaa ajarkiisii mid la mida ayaa ilaahay uu ku siinayaa kaagiina waa ku weheliya qofkaas sooman ajarkiisina waxba laga nuqsaamin maayo waxba laga nuqsaamin maayo ayuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cibaadada noocaasina waa cibaade aad aada iyo aada u weyn haddii waxa weeyaan maalin kasta aada isku daydo qof inaad afuriso aada awoodeyso waxay noqonaysaa bisha ramadaan laba jeer qof soomay baad noqonaysa bisha laba jeer inaad soontay fadligii iyo ajarkii laga heli lahaa baad helaysa waa hal qof labada sambusaale aad cunaysa iyo xogaaga timirta ah in waxa weeye qof walaalkaaya aad ugu yeedho iskaabula ah oo uu kula cuno ta noocaasa fadliga noocaasa yarkihiisa casharkii lagu siinayey iyo mid la mido qofkan aad afurisa aad ka helayso ayuu allah subxaanah wa tacaala uu ku siinaya qadiyadda noocaasina mujtamaca soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed aad bay ugu yartahay haddaad muuda sanadahan dambe in dadku ay bilaabayaan laakiin waxaa caado inoo ah masaajidada in afur la keeno sacuudiga iyo khaliijka laga sugo la yidhaahdo waxa weeyaan iftaaru saaim ma haysan intaan sacuudiga joogana in badan baa layla soo xidhiidhay oo la yidhi ma haysan niman sacuudiyiin oo bixinaya iftaaru saaim bixinaya dadka noocaasa wax la baxaya waxaa laga yaabaa in badan oo halkan joogta ayaa dhaaf innagu markaanu jaamacadda dhiganaynay ninka darawalka ee baska noo wada masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa bisha ramadaan haddii ay soo gasho wuxuu iska leeyahay sufrad iska leeg sadka koowaad oo dhan oo qaadaysa ilaa konton qof bay qaadaysa waa tagsiile bas buu wadaa waa nin shaqaalo ah xaasiya ubad buu leeyahay innaguna waxaa laga yaabaa dad badan oo intaa awoodi laha ama ganacsato ah ayaa laga yaabaa camalka noocaas inay ka gaabinayaan waayo waxay iskaga keen tallaalan maxaa khaliijkii laga keena ama sacuudigii maxaa laga keena laakiin inaynu inagu awood isu leenahay inaynu isqacan qabanno waxa weeye ta noocaas waxa laga yaabaa thaqaafada noocaas inay naga maqan tahay waxaa aada u badan haddii khaliijka aad tagto dad iska caadiya oo intay baca ku soo xidhaan afur intay ku soo xidhaan gaarigiisa intuu soo kaxaysto midig iyo bidix u saayanay aada bay u badan tahay walidalik baabka la yidhaahdo ixsaanka iyo sadaqada ka noocaasi inaanu la sugin maalinta uu noqonayo dadka tujaarta ee la isu tilmaamo inta uu ka noqonayo inaanu la sugin hadba wixii uu hayo ilaahay ugu dhowaa waayo ma ogin waktigaaga ama jashaadu xilligay imanayso ma ogin cibaadada noocaasana waxaan u istultaagay fadliga ay leedahay iyo sida bulshada soomaaliyeed ay uga maqan tahay inaan xasuusiyo waxaa ka mid a cibaadooyinka muhimka ah in qofka muslimkaa bishaas uu noqdo qof dadka anfaca oo dadka qacan qabta yaanu xoolaba ku qacan qabane xoggiisa u ku qacan qabto oo dadka uu kaalmeeyo u saaciido waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi axabu lkhalqi ila allahi anfacuhum liciyaali khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa ugu wanaagsan oo ugu fadli badan qofka dadka ugu nafciga badan qof badan baa isagoo awoodaya dadka inuu dhinac istaago oo uu qacan qabto ayaa laga yaabaa inuu ka gaabiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu inoogu tilmaamaya dadka dadka ugu wanaagsan waa dadka dadka ugu nafciga badan qofku kullamaa uu nafcigiisu bato oo dadka uu kaalmeeyo waxa uu ku kaalmaynayaana ama xoog bay noqonaysaa ama xoolo ayay noqonaysa ama wakti bay noqonaysa iyo wixii la mida wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka noocaasa inay yihiin dadka ilaahay uu ugu jacaylka badan yahay dadka uu ilaahay ugu jacaylka badan yahay ayay noqonaysa ta noocaasna inaynu ku dadaalno bisha ramadaan waxayna ka mid tahay waxyaabaha aynu ku qaabilayo cidda la xidhiidhinayo ama la wanaajinayo ama wax loo qabanayo ama wax la siinayo ee ugu mudani waa labada waalid wey in labada waalid loo samafalo dadka aqaaribta ee xigtada loo samafalo oo iyaga lagaga bilaabo dadka jaarka kula ah iyagana waxa weeyaan in la daneeyo la ilaaliyo oo axwaashooda lala socdo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ee tabraani ku sugnaa waa kii inoogu tilmaamay maa aamana man baata shabcaana wajaaruhu ilaa janbihi jaair nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iimaan lama iman qofka seexanaya isagoo daragsan jaarkiisuna ay seexdaan iyagoo gaajoonay in adigu wax allaale waxaad doonayso maa taaba walad wax kastoo naftaadu ay jeclaysanayso iyo macmacaanada kala duwan inaad ku afurayso jaarkaaduna dabka aanay shidanayn waxna aadan ka ogeyn ta noocaasa iimaanka kama mid ah waa in dadka xigtada ah iyo dadka jaarka ah laga warhayo ta noocaasna aad iyo aad bay muhiim u tahay waxyaabaaynu u baahan nahay bishan aynu ku qaabilayno waxaa ka mid ah ikhwaani fillaah inaynu ikhlaaska ku dadaalno oo qofka muslimka ah cibaadadaa ku soo fool leh u waxa weeyaan ikhlaas u waxa weeyaan ku qaabilo oo haddii ay soo gashana uu ikhlaaska ku dadaalo bishaa soonkeedana waxaa laga yaabaa ikhlaasku inuu fudud yahay oo cibaadooyinka muuqanaya bay culimmadu tilmaameen ikhlaasku casiiz buu ku yahay oo xajka iyo soomku isku mid ma aha oo qofku haddii uu xajinayo oo xajka uu aadayo iyadoo aan xajkii la gaadhin ayaa laga yaabaa magaalada ama xaafadda uu degay inay sii wada og yihiin ninkii ismaaciil sanadkan waa xajinayaa baa la leeyahay cibaadaduna haddii dadku ay ogaadaan waxaa adkaanaysa ikhlaaska ayaa adkaata bay culimmadu yidhahdeen laakiin soomku isagu wax qarsoon weeye dadkana aan u muuqanayn bisha ramadaan haddii la gaadhana qof kastoo awoodaya waxa weeye waa mid waajib ku ah oo soomaya qofka aan soomino mid la ogaanaya ma ah oo inaad sooman tahay iyo inaadan soomanayn waxa weye mid la kala ogaanaya ma aha ikhlaas in lagula yimaada waa fududiya laakiin waxaa loo baahan yahay ikhlaaska in si fiican loo taxqiijiyo oo lagaga dhabeeyo ayaa loo baahan yahay ibn اlqayim raximah اllahu tacaala waxa uu yihi qofku inta niyadiisu ay leedtahay halka niyadiisu ay u joogto dadaalkiisuna uu u joogo ayaa waxa weeyaan tawfiiqda allaiyo kaalmadiisuna noqonaysa sidaasaa waxaynu leenahay waxaynu u baahannahay ikhlaaska inaynu halkii ugu dambaysa aynu taxqiijino oo waxa weeyaan cibaadada ilaahay aynu u keli yeelno oo wax istusnimo ah iyo cid in laysmaqashiinayo iyo wixii lamida laga fogeeyo in loo baahan yahay kullamaa ikhlaaskaagu uu wanaagsanaadana waxaa imanaysa allah subxaanahu wa tacaala cibaadada inuu ku waafajiyo ayaa imanaysa ikhwaani fillaah waxyaabaha bishan aynu ku qaabilayna waxaa ka mid ah oo qodob aad iyo aada muhim u ah salaamatu sadri lilmuslimiin qofka muslimka ah ee bishan ay ku soo fool leedahay inuu qalbigiisa caafimaad iyo qalbi fiyow uu waxa weeye bisha ku qaabilo oo uu laabxaaran yahay dadka muslimiinta ah oo wax cuqdada ama xaasidnimo ah waxa weeyaan aanu u hayn dadka muslimiinta ah ninkii nina ishayee ha saama ninkii nin colaad u hayey ha iska cafiye qofkii waxa weeya dhibaato qof ka sheeganaya ha saama isagoo laab xaaran oo qalbigiisu caafimaad qabo inuu bishaa ku qaabilo ayaa loo baahanya sida waxa weeyaan maalinta qiyaamada qofka aanay u badbaadinayn qalbi caafimaad qaba mooyaane wax kale qofka aanay badbaadinayn yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim ilahay isagoo qiyaamaha tilmaamaya waxa uu yihi waa maalinta qofka aanay anfacay wiilan iyo xoolatona aanay anfacay ee waxa anfacaya uu yahay oo keliya qalbi fiyow oo caafimaad qaba uu yahay oo alla subxaanah wa tacaala inuu tilmaamo bisha ramadaan haddii aad ku qaabisho adoo qalbigaagu uu caafimaad qabo oo dadka muslimiinta a wada saamaxay waxyaabo badan baa allah subxaana wa tacaala uu ku waafajinaya nabigu calayhi asalaatu wasalaam waa kii inoo tilmaamay ilaahay inuu khalqiga daalaacanayo waxa weeyaan bisha shacbaan gudaheeda ama inteeda dambe ayuu ilaahay khalqiga daalaacanaya kadibna waa u dambi dhaafayaa cid kasta oo khalqiga ka mida waa u dambi dhaafayaa qof ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey iyo qof cid kale cuqdad u haya ama cadaawad u haya qof kaleo muslima mooyaane labadaa wixii ka soo haray mooyaane inta kale ilaahay dembigooda waa dhaafay xadiidka noocaasa albani baa ku saxiixinaya saxiixu tarhiib watarhiib xadiidkii kale ibnu maaje ku sugnaa min xadiidi camr bni shucayb can abihi can jaddi radia allahu tacaala canhu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ma man afdalu nnaas dadka yaa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan oo ugu khayr badan baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam kullu makhmuumi lqalbi saduuqi lisaan dadka waxaa ugu fadli badan mid kastoo qalbigiisu uu caafimaad qabo oo makhmuum ilqalbi ah saduuqu lisaan carabkiisana runka sheega qofka noocaasa ayaa ummadda ugu fadli badan saxaabadii waxay yidhahdeen saduuqu lisaan inuu yahay qof run badan waanu fahnay famaa makhmuumu lqalbi qofka qalbigiisu uu caafimaad ka qabo maxaad uga jeedaa baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku jawaabay huwa ataqiyu annaqiyu laa ima fiihi walaa bagya walaa hilla walaa xasad huwa ataqiyu annaqiyu laa ima fiihi walaa bagya walaa hilla walaa xasad waa qofka taqiga ah allah subxaanahu wa tacaala buu ka cabsanaya waa qofka naqiga ah ee qalbigiisu saafiga yahay kadibna nabigu calayhi asalaatu wasalaam xadiidka intiisa dambe wuxuu ku caddeeyey naqiga maxaa looga jeeda qalbigiisu inuu saafi yahay maxaa looga jeeda wuxuu nabigu yihi laa hilla fiih wax cuqdada qalbigiisa kuma sugna walaa hilla xiqdina qalbigiisa kuma sugna inuu cid kale ciil iyo cadaawad qalbiga ugu hayo walaa xasad xasadna qalbigiisa kuma sugna cidna xasidina idan waxaynu u baahannahay inaynu quluubteenna aynu saafi ka dhigno si ilaahay dunuubteenna uu u dhaafo acmaashaa wanaagsan ee bishaa lala imanayana ilaahay uu inoo waafajiyo waxaa laga yaabaa inay dhacdo qofku haddii uu yahay qof dad neceb ama qalbiga cuqdadii ay uga buuxdo qofba qofkuu ka dabeecad xun yahay waa ka cuqdad badan yahay cidda uu cadaawadda u hayana waa ka badan tahay waxaa laga yaabaa salaatuleilka ama taraawiixdii masjidka haddii uu yimaado inuu yidhaahdo waa ninkii hebel baa ku tukanaya masjidkaba u watay waxaa laga yaabaa cibaadooyin badan inuu ku seego ayaa laga yaabaa cuqdada ama xiqdiga ama xaasidnimada qalbigiisa ku sugan waxaa laga yaabaa qofku ka faa'iidaysan lahaa wax ku dhaama inuu cuqdadu u qabo aanu xaqa uu sheegayo aanu uga faa'iidaysan baa laga yaaba ta noocaasana in layska ilaaliyo oo quluubteenna aynu quluub caafimaad qabta inaynu waxaweye ka dhigna ayaynu u baahannahay waxaan kusoo gabagabaynayaa ikhwaani fillaah qodobka ugu dambeeya anoo aan doonayn waktiga inaan badiyo inaynu u baahannahay bishaasi haddii ay soo dhowaatay oo ay nagu soo fool leedahay iyo haddii ay soo gashaba in loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu xisaabtamo muxaasabatu nafsi baynu u baahannahay inaynu nafteenna xisaabinno oo koob iyo tobankii bilood aynu wax iska cunaynay waxna aynu iska cabaynay inaynu xisaabtano wixii inaga dhacay wixii xaqa alle aynu ku gabofallay inaynu ogaano wixii waajibaad aynu dayacnay inaynu ogaano waxa aynu ku liidan aynu ku jilicsannahay inaynu ogaano waxyaabaha aynu ku fiicanna aynu ku wanaagsannahay inaynu ogaano inuu qofku xisaabtamo ayaa waxa weye loo baahanya waayo marka aad xisaabtanto ee xisaabi xidh aada samayso ayaa waxaa kuu soo baxaysa wixii faa'iide ah iyo wixii khasaaro ah baa kuusoo baxay taana waxay sii adkaanaysaa bisha ramadaan inta aan la gelin haddii aada xisaabtanto waxay noqonaysaa wixii kaa maqanna inaad doonto oo aada kamisho ayay noqonaysaa wixii aada hayso ee wanaagana inaad sii kobcisa ayay noqonaysaa xisaabta waxaa ka soo baxaysa qofkii waxa weeyaan maalin kasta intii uu noolaa koob iyo tobankii bilood qofka kitaabka qur-aanka ah la noolaa ee bishii hal mar dhammaynayay maalinta bishaasi ay soo galayso inuu yidhaahdo awalba maalin kasta juswan akrinayay waxaan u baahanahay bishan inaan ka badiyo saddex jusaan ka dhigo ama uu yidhaahdo inaan kasii badiyo oo maalintii toban jus aan ka dhigo oo waktiga aan u qaybiyo si saddexdii maalmoodba hal khatmo aan u khatmo imaamu shaafici imaamkeennii waa ogtihiin wuxuu ahaa waxa weeye bisha ramadaan haddii ay soo gasho nin waa maalin walba khatima oo soddonka jus dhameeya ayuu ahaa tobanka dambena wuxuu ahaa laba jeer mid khatimo soddonka jusba maalin kasta inaguna waxaa laga yaabaa hal jus inaynu ka cajisno waxaan uga jeedaa xisaabta aynu xisaabtamayno waxay ka imanaysaa in waxa weeye qofku wixii ka dhiman inuu waxa weye ka dhimo wixii nuqsaani kaga sugan tahayna inuu waxa weye qofku ku dadaalo qofkii tukanayay koob iyo toban waxa weeye salaatuleyla ay caadadiisu ahayd aada iyo aad bay ugu furudahay inuu waxa weeye koob iyo tobanka taraawiixda uu tukado laakin laakiin ninkii ay ku adkayd saddex witriga inuu tukado bacda alcishaa'iga koob iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay koob iyo tobankaasi waa ku adkaanaysa waa ninka laba intuu tukado ka tegay idan waxaynu u baahan nahay inta bishu aanay ina soo gaadhin inta aynu xisaabtanno cibaadooyinka inaynu la sii qabsanno oo hadda waxa weeyaan saddex witriya bacda alcishaha inaad tukato aada iyo aad bay kuugu fududdahay in waxa weye cibaadooyinka noocaas naftaadu ay la sii qabsato in waxa weeye sadaqa aada la sii baxo cibaadooyinka aan tilmaamay inaad naftaada caado aada uga sii dhigto ta noocaasi aada iyo aad bay muhim u tahay waxaana ka imanaysaa xisaabta aad naftaada la xisaabtamayso ayaa ta noocaasa ku tilmaamaysa ikhwaani fi illaah mawduucu waxa weeye mawduucaadii aada u ballaaran wey qodobada aan tilmaamayn dhammaantood qodob kastoo ka midii wuxuu u baahan yahay saacad ama laba saacadood haddii lasoo koobo in laga hadlo laakiin hadda inagu waxay naga haydun inaynu isxasuusinno aynu isku baraarujinno maqsuudku intaasuu ahaa waxaana muhima qodobo badan oo ilaa koob iyo toban gaadhaya waxa weeyaan ayaynu sheegnay qodobadaas haddii aada awoodi weyda inaad la wada timaaddo oo waxa aan caawaba ka hadlaya ay kugu adkaadaan bal hal qodob ka mid hal qodoboo keliya ama sadaqada ha noqoto ama acmaashii kale aynu sheegayna ha noqoto ama qur-aanka in la akriya ha noqoto hal qodob waxa weeyaan ku dadaal inaad la timi walow maalmaha bisha ka hadhay naftaada aada xisaabiso waxa kaa maqan iyo waxa aada u baahan tahay naftaada aada xisaabiso qodobkaas oo keliya caawa haddii aada meesha kala kacdo waxaad noqonaysaa qof waxa weeye faa-iidaysi baad noqonaysaa laakiin haddii aada ka dhigto muxaadaro aada dhegaysatay oo waxa weeyaan cilmi ahaan aada u qaadatay oo aada ogaatay nafta in lala xisaabtamo in cibaadooyinka noocaasa lala yimaado iyo waxyaabihii aynu tilmaamayn wax ka midana aadan kaga camal falin ta noocaasi waxay noqonaysaa inaadan waxbaba ka faa'iidaysan bay noqonaysa cilmiga haddii aada yeelatana waxaa muhima midhihiisa in lagaa helo oo ah camalkii in lagaa helo waxyaabaha aan tilmaamayana aniga ayaa idinku waxa weeya baahi badan waxaanan u leeyahay inaan anigu naftayda xasuusiyo idinkana waxa weeyaan idin xasuusiyo ayaa maqsuudku yahay allah subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa bishaas inagoo caafimaad qabna oo awoodayna inaynu soonno ilaahay inuu ina gaadhsiiyo ayaynu allah subxaana wa tacaala weydiisanayna allah subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa haddii uu ina gaadhsiiyo acmaasha wanaagsan iyo tawfiiqda bishaa loo baahan yahay allah subxaana wa tacaala inuu ina waafajiyo ayaynu allah subxaana wa tacaala weydiisanayna allah subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa acmaasha soonka iyo salaada iyo tilaawada iyo cibaadooyinka kale ee bisha aynu la imanayno inuu ilaahay inaga aqbalo oo miisaanka xasanaadka maalinta qiyaamo inoo geliyo ayaynu allah subxaana wa tacaala weydiisanaynaa ilahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga ilaaliyo bisha inta ka hadhay iyo haddii ay noo soo gasho iyo haddii ay baxdo macaasida iyo dunuubta iyo wax kastoo ilaahay calogelinaya ilaahay inuu naga fogeeyo ayaynu ilaahay weydiisanaynaa ilahay waxaynu weydiisanaynaa ducada inuu naga aqbalo oo uu naga ajiibo ayaynu weydiisanaynaa kelimaadka ilahay inuu nagu anfacana allah subxaana wa tacaala waynu weydiisanaynaa aad iyo aad baana umahadsantihiin wallahu aclam sal allahu waslama cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi waslem